xilli fiidnimo ah ayaan ka soo laabtay magaalada si la mida magaalooyinka waaweyn ee soomaalidu degto magaalada baydhabo xilligaasi oo kale waxa yar shanqarta dumarka carruurta iyo hoyooyinka waxay inta badan ay joogaan guryaha sida odayaasha iyo dhallinyarada waxay ku egyihiin waddooyinka waa xilliga inta badan lagu mashquulo filimada musalsalka ama turkiga ama masaarida isugu jira in badan ayaan garaacay albaab guri aan booqasho ku tegey laakiin dhaqso laygama furin anoo isweydiinaya waxa mashquulkaa sababay ayaan guriga soo galay oo aan tegey qolkii fadhiga mise dhammaan qoyskii ayaa daawanaya filim musalsal ah warhee
maxamed gaclisha agteeda saxnan caawa hurday ma hayso daynamada adiga laanta saxan karaya buuranku bare naga daa hadalkaaga oras ka sax aduu hadalka maxaa naga soo celcelinaysa waxaan kulaana hurdana ma hayso waa kasida maxaa la soo farsatay halkan maxay lawad saxa weeda janna waa iska soo jeedaya waa saableelina labadiinaba qabsaa daba rimoodka may may macaan barta jeceshahan baa daawanaya waan la haystaa baan kuri khayr sheeg walaashay halkay tegaysaa
weliba waa jacayl liqaan naa waxaa ka baxo shaqaday noo dhammee ninkana wax kasta ku qanci hadhowna waan kula soo hadlayaa ilaa iyo bilowgii laba kun iyo afartii ayay soo caanbaxayeen filimo ku tarjuman af soomaali markii laga reebo kuwa hindiga ku bilowday aflaam mexikan oo ay ku jiraan filimo magaalooyinka qaar sida magaalooyinka muqdisho hargeysa beledweyn baydhabo berbera boosaaso iyo jowhar iyo magaalooyin kale aad looga yaqaano sidii filimkii maarya kalaara jacaylkii saxaraha ama barbera atowra nuura oo ay soo raacaan kuwo carabi ah sida dabankii dulanka keydaa ownisa zuhraa iyo shanteedii nin yusra fiida albuha abyad iyo filimo turki ah oo lagu turjumo kuwaasoo gabdhaha soomaaliyeed u fududeeyey inay wakhtigooda ay ku qaataan taasi oo ay saameyn ku yeelatay nolosha qoysaska soomaalida sida uu sheegayo maxamed cabduqaadir ayaanle oo ah suxufi ka howlgala magaalada muqdisho caasimadda dalka kana hadlaya waxa gaarka ah oo ay dumarku ku jeclaadaan filimadani gabdhaha aadka waxay uxiisana waxay tahay xitaa subax waa laga sheekeenaa filinka xalay saas buu ku dhamaaday atrishadii ayadoo atoorihii la taagan ayuu ka tegay waxyaabo badan ayaad arkaysaa waxaad arkaysaa xataa kuleet ayaa lagu jilaaya wiil aada u yar gabar aada u yar ayaa jecel jilaayo waxaa xataa yaab ah aabbo iyo hooyo isqaba caruurtay dhaleen oo iyagana jecel kala sii suubinayo oo jecel tusaale markaan kusoo qaato hooyada markay saaxiib la tahay hooyada kaloo dariska waxaa laga yaabaa wiilkooda iyo gabadhooda inuu iscashaqo aada u dayar ilmo yar ah waqtigaasi dhigana collejka gabdhihii waxay ku wada xiiseenayeen waxyaabahaasa kamid a dhalinyarada sidoo kaleeto ayagana markaan usoo qaato waxay hadda aada oga barteen labiska markaan runta laga hadlo labiskaay aada oga barteen xagga labiska istirgar ahaan way labistaan dharka markay arkaan ay qiimeeyeen carwa hadda muqdisho waxaa ku taal la yidhaahdo istanbul fashion oo dharkii uu beri markuu ninka atooran dharkii uu ka arko uu carwadii ka raadiyo oo marka inta badan filimada waxay la tageen wakti waxayna sida ragga qaar ay sheegayaan ay ka sii jeediyeen howlo muhiim ah dumarka mararka qaarna waxay sababaan isku dhacyo si fudud ku yimaada oo u dhexeeya qoyska marka odayaasha tixgelin ay ka waayaan guryahooda markaay habeenkii soo hoydaan waxayna aabbayaasha qaar ay ku kaliftay inay guryahooda ay ka mamnuucaan daawashada aflaamtan bismillaahi raxmaan raxiim dhammaan iida ang mahadsantin waana salaamantin reer raadiyo wada jir barnaamijkunkan emadiana ku hadala macnaha maybu aha faylahayti dhalaado horta ini laisku daawada oo lakabaashala laakiin war dhib'e yallaku dareemi oo qoys ahaan e dhaqan ahaan e yallaku dareemi annagii oo abwaan aha uriyawbaba isaamayti iday may baana kumid aha in hamiin hamiina kumid e may dhiiday lankigee idisku moqnaay hooba kooyi ma imbaahanya ini habartis han edeegda inkaatunta walhasiida usanasada sadeganaan e ashilakasi usa asheeye imbaahanya ee islaanti hooban inweere dhalaadya fiiriyahaite macnaha musalsalkiya qariib eh gisidii leedowshe meeli uuka ka'akayti ya qariib eh mara ingweeri hakahawayti marnamaada ingweeri hakahawayti marsadaada ingweeri heer inti ana dhalaadii korsurum ya ideerti marka dambiye ah lete aan hakuwada marka macnaha qoys ahaan madilan fiiri filmadun oo jaceylka ee la daawadaw macnaha maybuahan qoys ahaan manfayl marka ana sidaas daraadiya yo-an mamnuuci berkee damba ma inka jirto haweenka siiba gabdhaha yaryar way xiiseeyaan filimada musalsalka waxayna xilliyada daawashada faraha ka qaadaan howlaha kale oo dhan waxaana dhib ku noqda in laga farageliyo daawashada jaa haddii wakhtigaasi dhacdo looga baahdo t v-ga lagama qaadi karo